wasiirka wasaaradda walbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland iyo la kulami hanraab kudareerta baarlamaanka federaalk soomaaliya uusan ka baaqi inuu gabdho ka dhiirigeliyaan walbarashada cabdinaasir sayraar maax wasiirka wasaaradda walbarashada iyo hidaa tacliinta sare ee maamulka jubbaland ya sheegay in gabdho inta badan iyo ka yaryin goobo walbarashada dalka guud ahaan wayna saas haata uuse sheegay in gabdho inta badan ka muuqdaana imtixaanaadka dugsiyada sare ee walbarashada soona sheegay in heerarka walbarashadii un ku hiraayaan meel dhexe imtixaan baa maanta dhacaya oo sanad dugsiyeedkii maaragtay secondariga from gaalkacyalla halkan yacni si guud waddanka guul waaye maaragtay imtixaan midaysan oo qaran oo wasaaraddu ay dejisay federaalka oo istaafkeeda halkan keenay oo iyagu ay qaadayaan runtii manhajkii oo midaysan waxyaalaha hadda lagu faani karo runtii caqabado fara badan baa jira caqabadahana weliba waxaa u badan gabdhaha gabdhaha soomaaliyeed runtii waxbarashada ku yaryihiin ku yaryihiin maadaama aad dad mas-uuliyiina tihiin waxaan rabaa inaad messajka qaadaan oo caqabaadka jira gabdhaha la baraarujiyo waxbarashada inay tagaan waxbarashada inay tagaan gabdho oo caqabado ma jiraan hadda iyaga gooni ku ah yacni haddii la yidhaahdo duruufaha waddanku aan ku sugannahay ama iyagu qayb ka mid yihiin laakiin ayaga wax ku gooni ah oo ama ayaga si gooniya loo riixayo ama xuquuq gooniya ayaga ka dhiman ma jiraan marka annagoo stateka aan ka hadlayo oo noo siman yihiin gabdhaha wiilasha waa baraarujinaa haddii wax uun laga qaadayo iyaguna dee waan la mid sa ay tahay markii hadda hataa maaragtay laga hadlayo macallimiinta markii la qaadanayo macallimiinta markii la qaadanayo waxaan ku talagalnay gabdhaha soomaaliyeed sida imtixaanaadka loo qaadayay ee ragga looga qaadaya hataa iyaga boqolkiiba boqol in laga fududeeyo si bal mustawahooda uu kor ugu soo kaco oo nambarkooda maaragtay ay ay macallimiinta ay ku bataan ilaa xad waa u dadaalaynaa laakiin idina waxaa la rabaa hawshaas inaad insha allah biidnillahi alkariim aad aad aad wacyigelin ku samaysaan sababtoo ah annaga muhiim bay noo yihiin gabdhuhu lafdhabaragti waddanka waaye waxyaalaha muhiimka ah in lagala hadla kanba waxaa ku mid xagga dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka arrintaasuna runtii ummad soomaaliya hadda caqabaad baa jira oo social media ka mid yahay annagu runtii aad baan hawshaas uga dadaalaa isdhexgalka iyo waxyaalaha lamidka maaragtay keenaya maaragtay xumaanta in laga baraarujiyo oo xeerar laga soo saaro